I'm Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
If I
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantafka soomaaliga ee v o oad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti ku yihiin arday dhallinyara ah oo ku dhaqan baadiyaha magaalada berbera hase yeeshee wax ka barta magaalada hargeysa waxaan ay arday dhigtaa iskuulka abaawreera gaar ahaan magaalada hargeysa deegaan ahaan waxaan kasoo jeedaa magaalada laaleys tuulada laaleys oo kasoo jeeda gobolka saaxil ama berbera waxbarashadeeda dugsi sare halkaas baan ku wataa dugsiga hoosena halkan baan ka dhameeyey laaleys kaalmihii heesa ayaan barnaamijka ka marnay qodobo kale ayaad degaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamaal shirikadda twitter ayaa jimcihii ku dhawaaqday inay si joogto ah u xanibtay cinwaanka uu madaxweynaha maraykanka donald trump ku lahaa bartooda ay ku xidhiirto bulshada twitter ayaa tallaabadani ku sababeeyey ka hortegid ay ka hortegayaan khatar kale oo ay dhici karto in madaxweynaha uu bartiisa twitter u adeegsado kicin khalalaasa dadweyne laba maalin kadib markii taageerayaasha trump ay xoog ku qabsadeen xarunta koongareska maraykanka ee magaaladan washington d c bayaan ka soo baxay shirikadda twitter ayaa lagu yidhi kadib markii aan si dhow dib u eegis ugu samaynay qoraallo lagu daabacay cinwaanka at real donald trump waxaan si abadiyan ah u joojinay cinwaankaas sababo la xiriira khatar kale oo ay dhici karto in laga sameeyo kicin iyo hurin qalalaasi barta laga xiray trump ee twitter ayaa ahayd halkii uu ku soo gudbi jiray fariimihiisa siyaasadeed muddada afarta sano ku dhow ee uu xukumayay maraykanka waxaana ku xirnaa in ka badan siddeetan iyo siddeed milyan oo qof twitter waxay sheegtay inay ahayd markii ugu horreysay oo ay xirtay cinwaan uu leeyahay madaxweyne hogaamiye dal ka mid ah dalalka caalamka shirikadaha kale ee bixiya adeegyada ay ku xidhiiraan bulshada sida facebook instagram iyo snabchat ayaa trump ka mamnuucay barahooda bulshada muddo shan iyo toban maalin ah hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un ayaa sheegay in dalkiisa uu samayn doono hub nuclear casri ah isaga oo ku tilmaamay maraykanka cadowga ugu weyn ee dalkiisa sida laga soo xigtay wakaaladda wararka dowladda kuuriyada waqooyi kim ayaa sheegay in siyaasadda cadowtinimada ku dhisan ee washington aysan isbedeli doonin iyadoo aanan loo eegaynin buu yidhi qof walba oo yimaada xafiiska aqalka cad khudbad uu ka jeediyey shirweynaha xisbiga shuuciga ah oo ka dhacay magaalada puntland ayuu kiim ka sheegay in kuuriyada waqooyi aysan si khaldan u adeegsan doonin hubkeeda nucleerka balse ay rabaan inay horumariyaan oo ay ballaariyaan hubkooda nucleerka hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli labaatanka bishan hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli labaatanka bishan lagu wado inuu xilka madaxtinimada maraykanka la wareego madaxweynaha la doortay jo biden dhegaystayaal warkii caalamka duhurnimadan waa naga inta
aad u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warka dunida inala socodsiinayo kaasiyaha dhegaystayaal markaana kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan soo jeedinaya haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo ah laaba maalin walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaa inoogu marti ah cabdishakuur mawliid muuse iyo maxamed cabdilaahi cumar oo iyagu degan deegaanka laalays oo ka tirsan degmada berbera labadan dhallinyar ah waxay hadda wax ka bartaan dugsiyada sare ee hargeysa maadaama tuulada ay qoysaskoogu degan yihiin ee laalays ee ka tirsan degmadaasi berbere aanay lahayn wax dugsi sare ah mawduucan barnaamijkeenna madasha ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaana waa dhanka waxbarashada iyo ardayda aan dugsi sare ku haysan deegaanadoodu sida ay ula qabsadaan waxbarashada magaalooyinka waaweyn ee ay aadaan ugu horreynna waxaan wax ka weydiiyey bal sida waxbarashadoodu ay tahay iyo meelaha ay wax ka bartaan
ugu horeyn magacaygu waa cabshakuur muuli muuse waxaan ka tirsanahay waxaan arday dhigtaa iskuulka bawrira gaar ahaan magaalada hargeysa deegaanaana waxaan kasoo jeedaa magaalada laaleys tuulada laaleys oo kasoo jeeda gobolka saaxil ama berbera waxbarashadeeda dugsi sare halkaas baan ku wataa dugsigii hoosena halkan baan ka dhameeyey laaleys dhibaato jirta ogeed baanaan hargeyso qabtay
marka tuuladan laalays ee aad dugsiga hoose dhexe ku dhammaysatay ma laha dugsi sare sababtaa darteed ayaad u tegtay hargeysa oo aad wax uga barataa dugsiga sare
waa sababta keliya igu qasabtay inaan hargeysa u qabto dugsi sare hadduu maanta dee deegaankaygu yeelan lahaa dugsi sare maanta maantagen xalgama faamiligayga la joogi lahaa laakiin maanta keliya igu qasabtay baa ahayn iskuulkii aanu lahayn iskuul sare iskuul osoon leedahay
markaa markaad isbarbar dhigto noloshii aad ka gudubtay tuuladan laalays ee ka tirsan degmada berbera iyo halka aad tegtay oo ah hargeysa farqiga u dhexeeya muxuu walaa horta laba farqi baa udhexeeya horta qof walbaaba indhuulayo wax ku arka dee marka tuuladan waa tuuladii aan markii hore ka soo jeeday haddana fasax baan joogaa taa micnaheeduna maaha inaan ka tegey waxaan ugu maqanay waa tuuladeedii si aan halkan dhallinyarada maanta da'deeda ah ee si ay beri halkan wax uga baran lahaayeen ama aan anigu wax usoo dhigan lahaa hadhuuna tuuladeeda wax uga qaban lahaa taasi baa farqi kala duwan iminka tuuladii hadday yeelan lahayd dugsi sare dekamaan tageen farqiga udhexeeyana waxa weji maanta hargeysa waa magaalo weyndee tanna waa tuuladeedii isma barbardhigayo aniga tambay wacan maanta dee oo tambay ku dhashay faamiligayga joogaan marka barbardhig keliya waxa weji inaanay tuuladeedii lahayn dugsi sare dhibaatada keliya igu korsadina waa inaan magaalooyinka waaweyn aan u tago waxbarasho maadaama tuuladeedii lahayn waxbarasho sare maadaama aad dugsigaa sare ee abaahureera aad dhigato fasalkee tahay yaadse la degan tahay
fasalkayga waa fonfoor ardayda iminka sanadkan saddexda bilood harsan weeyaan taalimka dambe iminkana fasax baan joogaa tuulada waxaanana la jooga faamilkayga mustaqbalka maxaad doonaysaa inaad noqoto markaad dhammayso dugsiga sare engineering civil engineering aan rabaa inaan noqdo si aan tuuladeedana wax ugu qabto dadkaygana wax ugu qabto
waxaa kaloo isna halkan ku sugan arday kale oo saaxiibkii oo ay isna wax ka barta dugsiga sare ee abaahureera ee magaalada hargeysa oo hadda ay fasax ku wada joogaan tuuladii ay ka tegeen ee laalays oo ka tirsan degmada berbera adoo magacaa ku bilaabaya ka waran adiguna fasalkeed dhigata halkeese marka hore wax ku barta bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdilaahi cumar halkan baan dugsigeygii dhexeen ku barta waxbarashadeeda kadib waxaan u wareejistay dugsiga abuharida magaalada hargeysa heerkanna waxbarasho imika xagga aan ka gaadhay waxaa dee igu kaliftay maadaamaana dee deegaankayga ilaaleysa aanay lahayn dee dugsi sare oo dee waxbarasho sidaa darteed ba markaasaan ugu gudbay xaggaas iyo dee caasimadda somalilan hargeysa halkaasana hadda wax ka dhigtaa markaas farxaddeeda walahi lama soo koobi karo maadaama dee maanta ku suganahay deegaankan ka soo jeeday aan dee ilaa dee iskuulkayga wankayga ka bilaabay maadaama ilaahan ka gaadhay heer iskaantirayda markaas farxaddeeda lama soo koobi karo markaas markay tahay dhanka waxbarasho maadaamana hagga dee horumar ka sii gaadhay inkastoon jecelahayna dee inaan dee xagga waxbarasho iyo xagga aqoonskarisba inaan sii kordhisto deegaankaygana aan dee wax fara badan aan u soo qabto dhanka bulshada taabsana ayaan jeclahay
qoyskiinnu halkan u degan yahay tuuladan laalays adiguna hadda waxaadiguna hadda waxaad dugsiga sare ka barataa magaalada hargeysa waan ognahay in magaalooyinka waaweyni noloshoodu ka qaalisan tahay tuulooyinka yaa kaa bixiya kharashaadka aad wax ku barato iyo noloshaada
saax faamiligeyga cid ka midunbaa iga bixisaa oo qaabisho la jooga haddaan la noolahay kadib markaas waxaan u baahdo dee dhankayga waxbarasho iyo dhankayga nololeedba iyagunbay kafeeyo maadaama iyaga la suganayo markaas walaahi dee horta isku jawi maaha markaad xaafadiina joogtay markaad xaafad kala joogtad ku qaribta isku jawi maaha moogta marka haddana waa iska okayo dee duruufaha nololeed ee waxbarashunbaa ku xanibaya moogta markaas waa saas
mustaqbalka maxaad doonaysaa inaad noqoto markaad dugsiga sare dhammayso maxaadse u qaban doontaa tuuladan ee hadda qoyskiinu ku nool yahay ee adiguna aad fasaxa ku joogto ee laalays ee degmada berbere ka tirsan walaahi waxaan jecelahay horta markii koowaad inaan noqdo doctor markaa ka soo kaba magaranaysaa xagga caafimaadka xaggan aqoon korisiga yacni aan dee waxay bulshadu fara badan u baahantay waxaa koowaad dee ay u baahantay bulshadu waxaa ka mida een, xagga caafimaadka ay dee aanay joogin deegaanka cid aqoon sare u leh dhanka caafimaadka markaas saa darteed baan jeclay inaan horumar ka gaarsiiyo xagga caafimaadka deegaankayga waa deegaan ballaarin laalays waxay ku fadhidaa baaxad weyn bay ku fadhidaa markaas deegaano fara badan in looga yimaadaa baa jirta hadda laftarkeeda hadda xanaanaa ka furan marka ilaa marka la eego een, dhaymoole marka ilaa la eego een, bari meesha lagu dhahdo wagan oo kale waa looga iman karaa inkasta iyaba xanaanooyin laakiin iyadaa dee meel istraajiya ku taalo laamiya markaas waa looga iman karaa maxamed markaan ku weydiiyo dadka deegaankan ku nool ee ay ka mid yihiin qoysaskiinu ma dad beeraleya ma dad xoolo dhaqataa mise labadaba way iskugu jiraan xoolo dhaqata beeraley
Way isugu jiraan labadaba kadib yani xoolahana way dhaqdaan beeraleyna way yihiin markaasaa darteed bay n- dee uga soo saaraan nolol maalmeedkooda iyo een, sifooyinkooda nololeed
Ee, waxyaabaha ay beertaan ee beeraha deegaankan ku yaala ee, tuuladan laalays maadaama ay tahay tuulo ku taalla meel laamiya oo xidhiidhisa berbere iyo sheekh dhexdooda maxay beertaan beeraleyda dhulkan degani Een, horta alxamdulilah maanta wallaahi horta horumar ba- ballaaran bay ka soo muujiyeen deegaankan een, dadka ku nool laalays hadda waqtiyadii hore ma garanaysaa may beeri jiren sida kelinweynta oo kale sida cambababayga cambalafka wixii dee khudaar waaweyn oo geedweyn oo dhan may beerita hadda laakiin horumar bay tiigsadeen oo kadib saa darteed bay u beertaan iminka geedweynka oo dhan waxaana ka caawisa inta badan hay-adda la dhaho een, bishacas oo dhanka beeraha u qaabilsan wakhti kasta marka halkaasi horumar ka gaadheen iminka xataa macalsiig baa laga taagay deegaanka laalays oo iminka beeri wey beeri haddaan kusoo tuso macalood arki kartaa markaas dhanka beeraha horumar weyn bay ka gaadheen hadda markii hore cawsin baa lagu beeri jiro sida beeroo kale aan wax kale lagu beeri jira marka hadda cawskaas unbay ku beeraan inbay beeri jira wakhtigaas hadda laakiin iminka dalagyo fara badan bay soo saareen sida een, basashoo kale tamaandhadoo kale xabxabkaoo kale marka roog macdaan xataa halkan iyadu waxay leedahay cimilo gaara bay leedahay waxaad sirta xataa tamaandhada wax la dhaho iyo xabxabka markay inta daaga la waraabiyo biyaha kadibna ay markay biyahaas guraan tamaandhada lagu guraan biyo dambe la waraabinayba ay saa ku baxdo markaa dhowr bilooda macna ku gurtaan saa weeyaan markaas Een, haddaan dib ugu soo noqdo cabdishakuur oo isna een, ka mid ah een, dhallinyartan amase degan halkan ee dugsiga sare u tegey een, hargeysa cabdishakuur markaan wax kaa weydiiyo nolosha een, tuuladan qoyskiinu degan yahay ka qoys ahaan adu maxaad ka shaqayn jirtay amase maxaad ka shaqaysaa wakhtiyada fasaxa ah ee aad ka soo laabatay hargeysa ee aad tuuladan iyo qoyskiinni timaado Een, haa wallaahi een, horta waxaan nahay maanta markaan arday foorfooraan nahay waxaa jirta aqoon aan u baranay ta- beer ahaan iyo een, maxaa ka- hadday noqoto caafimaad ahaanba Een, waxaa jirta iminka markaan deegaankii kusoo noqdo deegaanka maaha deegaan maanta haystaa layd maaha deegaan haystaa een, caafimaad fiican maaha deegaan een, haysta biyo fiican Een, aw sanadkan sanadkii ka horeeyey ee waxaa dhacday maxaa laga sheeg biyaheedu waxay ahaayeen laba cishalo waayi jiray halka maalin soo dhow jireen dhowr cishalo waayi jiray alxamdulilah iminka tuulada biyaheedu aad bay fiicayn laakiin midha kaliya iminka taagan waa inay tuuladii bilaaleen noqoto een maxaa laga sheegay halkii een, alxamdulilah horta inta kale ee be- ee la-aantaasun ay tuuladu ka caawisa iyo caafimaadka laakiin maanta marka ay noqoto aniga ahaan waxaan xaafadeydii u qabtay iyo faamiligaygi Een, beer baan leenahay arina waan leenahay een, alxamdulilah een, beerteed maanta saa saaxiibkay ku sheegay beeray sidii markii hore ahaayeen maanta maaha way ka tegeen beertooda hore waxaan noqonay family beerta ee maxaa laga sheeg beerihii oo dhan hadday noqoto xabuubtii barandhadii basashii xabxabkii wakhti walba xilligii soo gaayo geedu intan sideedii horemaan beri jira hadday noqoto saytuunka cambaha rumaanka waxaasoo dhan iminka waxaa noqonay dad isku tiirsan iyagu markii hore dadka waxaan kasug dad baan ku hoos taagnayn oon sugi jirnay oo de maxaa la yeeshay gacantaydu ay dad bay hoos haysan jirtay laakiin minka waxaa noqonay dad iskafeynaya hadday noqoto xagga tuulada iyo xataa ha noqoto deegaankaba war runaantii intan aan fasaxahay faamiligaygan caawiyaa hadday noqoto dhankii beeraha oo lala qabto hadday noqoto dhankii ariga iyo hooyiyo xaafadda lala qabto alxamdulilah wax imika dhibaato oo aan ku jirnaa ma jirto laakiin mustaqbalka haddii aan igu samey lahay wax rabaa inaan tuulada caafimaadkeedana bedelo leerkeedana u sababo waxyaabaha ay u baahan tahay markaasna hadday noqoto dee tuulo weyn ama degmo oo kale noqoto xitaa dhulka waxaa ku jirtaa macdano fara badan oo la u baahanya in laga shaqaysto taasna si aan iyaga wax ugu qabto oon tuuladan u horumariyo aan ka soo jeedo ayaa insha allah labada kun iyo labaiyo labaatanka hadduu ilahay igu sameeye laa kun iyo labaatanka aan ku ahan weynahay anigii saaxiibkayba
su-aal isku mida anigoo idin weydiin doona cabdishakuur iyo maxamed labadiinaba waxaad wax la barataan dhallinyaro da'diinna ah oo ku nool hargeysa oo aan iyagu tuulooyinka ka iman maadaama idinku aad tuulo ka tegteen oo dhallinyarada magaalada ku dhalatay ee hargeysa gudaheegana aad wax la barataan dugsiga sare maxaa aqoona idinka kordha maxaa khibrada aad u kordhisaan maxaase khibrada idinka soo kordhay magaaladaa weyn ee aad dib igu soo celisaan tuuladan aad ka tagteen ee laalays ee ka tirsan degmadan berbera horta markaad magaalo tagtid magaalada xadaariyad bay leedahay maanta ma nihiin dad waxaa jira dad markay magaalooyinkii tagaan dhaqankoogu bedelmo mar dad jismiyahaan isbedelaa laakiin mani maan noqono alxamdulilah waa wax ilaahay nagu mahad noqo dhaqankaygii bartibu ku taaganyay maalintii halkaa ka tegnay weli dardaaran baan kaga tegnay dardaarankina waan kula soo noqonay waxaa jirta iminka anagu waxyaaba inoo faa'iideeyeen baa jirta anagu waxyaaba u faa'iideena jira anagu waan kuga aqoon runaa halkii miyigii iyaguna inooga aqoon badan yihin degmada waxay leedahay meel maxaa la sheeg dabiiciya meelo dabiiciya oon xitaa miyiga ku taalo tuulada baadiyaheeda oo wax laga yaaba biyo xutaa aanan goynba hadday abaar noqoto dhallinyaraduna oo imika sanadkan doogiyo waxaaba iska jecelyihin dee waxaa laga yaaba imika sanadkii hore inay asxaabtayduna soo raacaan imika sanadkanba aynala socdeen aan u faa'iideyno deegaankayaga ayna soo raacaan ay qaarkood ay dad kala bartaan hadday noqoto dhinacii kubadda waxaan leenahay taym iminka labadayadun baa joogna laakiin inamo kale oo waxaa jira iyaguna deegaanka u dhashay oo yimaada oo imika itixaamo kaga maqan laga yaaba inay laba cisho ka bacdi yimaadaan waxaan nahay tiim xagga kubaddana dhisan oo magaalooyinka waaweyn oo kale imika berbero kale halkaasoo kalena dhexgal bulshaan sameynaa oo maalinta markaan nahay dhallinyaradii tuulada ka tagtay waxaan nahay xul u ciyaaraya degmadii asxaabtayda baan kula noqonay hargeysaniyo waxaan nahay xul baan nahay anagu meelihiina iyo innaga ayna qaabilana annagana na soo bartaa idinkuna ayna soo baranno sidaas baa aan isku dhexgalna isdhexgal bulshoo sameynaa tuuladiina waxay noqonaysaa tuulo magaceedu sarreeyo ay dhallinyaradiina bartaan dhallinyaradina waxay noqonayaan qaar noo soo xiisa markaan anaga soo dhoweyno annagina unu xisanaa saas baanu anagu isku dhexgal bulshoo sameynay dhallinyaro badan oo iminkana magaaladii iyo kuwii xaggana waan isku xidhnay alxamdulilah dhallinyaradeedunayna horumargaadha rajeynana xagga garoomada iyo waxaasna insha allahu tacaala iminkana garoonkiina waana loo dhisay oo waana loo baneeyey waxaanoo dhimanoo berihiin naloo sameeyo alxamdulilah sanadka dambe bilaha dambeba ku ciyaarnaa laga yaabaa
maxamed sidaa uu tilmaamay saaxiibka cabdishakuur wuxuu yidhi waxyaabo badan ayaanu ka faa'iidnaa oo isdhexgalka dhallinyarada hargeysa iyo tuuladan laalays in ay dalxiis noogu yimaadaan oo ina soo booqdaan oo annaguna inayna soo booqdaan aanu tusno iyo meelahaanu ka nimid oon sawirra uga qaadno maxaad adigu ku dari lahayd ee aad kala kororhsataan dhallinyarada aad wax ka wada barataan hargeysa maadaama aad tihiin dhallinyar tuuladan ka tegtay oo tegtay waxbarasho ahaan dugsi sare iyo jaamacadba
horta de marka lasoo ego dhinacan jawi ahaan iyagu waa niman dee magaalo koreo ku barbaaray markaas saa darteed waxay aqoonayna dheeryihin inaanu ka faa'iidaysano baan jeclanahay iyaguna de wixii anabaan qudhayd waanu deegaankeega kalanu maadaama miyii ba xisaabsanay inaan uga faa'iideyno dee wixii lagula se loogu dhaqmo sida yacni dee wax loogu magaranaa sax looga tiransado inaan qudhayadu aan fahansiino aan jecel lahay markaas aqoonno fala aqoon aad iyo aad u dheer baan kalaan kala faa'iideysanaa kadibna wakhti baan wada qaadanaa wakhtiyada qaar ka mid a markaas saa darteed baan mar kasta jecella inaan wax isku fahanno gacmadooda jibca ku wada goyaan ma maqasha saa darteed baan jeclay markaa inaan mar kasta wax wada qabno maxamedow ma uga warantaan nolosha dhabta ah ee miyiga ee taalla een, deegaankan aad ka tegtaan dhallinyarta daadiinna ma uga warantaan xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay ee, sida loo nool yahay iyo halkaad ka timaadday nolosheeda ma uga warantaan haa si fiican baan uga waranaa Een, sida dee meelaha kale een, beerahoo kale een, xoolahoo kale miyiga marka baadiyaa la- baadiyaha u yaqaan sooma baadiyahoo kale een, goobada wax laga macaalaleeda lagu dalxiisaabay leelays hadda si laakiin hortaan hore loo arag moogti markaas inaan dee dhallinyaradaydan soo tisnaamaan jeclaa maan sawiraanba u sii qaadno kadibna markaan xaggii ku laabano caasimadda inaan tisno banaan bal deegaanka iyo bixin duraa maqasheen sooma hadda lagu soo homanaya balaalaysna reegeen naanaabaan jecelahay markaas saa darteed baan mar kastaan u jecela inay deegaankayga laas horumar u gaadho oo markaas tuulooyinka hore tuulooyinka la mid ay ka horeyso
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku soo qaadannay ardayda deegaanadooda aan ku haysan dugsi sare sida ay ula qabsadaan dugsiyada sare ee magaalooyinka waaweyn waxaana marti inoogu ahaa laba dhallinyara oo degan deegaanka laalays oo ka tirsan degmada berbera kuwaasi oo kale ahaa cabdishakuur mawliid muuse iyo maxamed cabdilaahi cumar waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada berbera anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada inala socodsiinaya oo dhegaystayaalkaasi ahaa markana dhinacay ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo kooxda bayer munikh ayaa guuldarro xanuun badan xalay kala kulantay naadiga brush iyo munchen gladbakh kadib markii bayan lagu dubtay saddex gool iyo labo weliba bayan ayaa la hormartay goolasha iyada oo laba gool ku hogaaminaysa ayay munchen gladbakh ka daba tagtay bayan waxaa labada gool u kala dhaliyey robert lawandaweski oo rigooro ku dhaliyey iyo ciyaaryahan leon goretza oo goolka labaad saxiixay hase yeeshee laba gool ayaa waxaa ugu jawaabay ciyaaryahanka lagu magacaabo jonas hofman oo u ciyaaray munshen galadbakh goolka guushana waxaa burushia munshen galadbakh u dhaliyey ciyaaryahan florian noes inkastoo baayan laga badiyey iyada ayaa hoggaanka haysa waxaase ka faramaroogsan karta kooxda arbi libsig haddii ay caawa ka badiso kooxda burushia dortmund dhinaca ingiriiskana kooxda liverpool ayaa u gudubtay wareega afraad ee tartanka f a kaabka markii ay xalay afar gool iyo hal uga badisay kooxda aston villa aston villa waxaa u safnaa ciyaartooy dhallinyaro ah waxaana taasi ay ka dambeysay ka gadaal markii ciyaartooyda safka hore ee kooxdani la geliyey karantiin markii laga helay xerada tababarka kooxda xanuunka covid 19 liverpool waxa ay ku qaadatay in ay goolasha keento qaybta labaad waxaana u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah saadi maane oo laba gool dhaliyey maxamed salaax iyo ciyaaryahan jorginho weynaldo waxaa iyana guul ka keentay ciyaarihii xalay dhacay ee efa kaabka ingiriiska kooxda wolfis oo hal iyo eber dirtay crystal palace goolka guusha waxaa u dhaliyey aadama tarayore ciyaaro kale oo ka tirsan efa kaabka ingiriiska ayaa dhici doona galabta iyo caawa haddii aan ka soo qabanno kooxaha waaweyn ee ku lugta leh manchester united caawa ayay martigelin doontaa watford southampton waxay la dheeli doontaa kooxda lagu magacaabo shrewsbury arsenal ayaa martigelin doonta newcastle united halka leicester city ay aadi doonto stoke city dhinaca serie aada talyaaniga haddii aan fiirino saddex ciyaar ayaa dhici doona sabtida maanta ah galabta atlanta ayaa marti u noqon doonta benevento caawana milan ayaa martigelin doonta torino genoa iyo boloniana waxay isku arki doonaan garoonka kooxda genoa horyaalka spain ee la liga ciyaaro xiise leh ayaa la filayaa inay dhacaan galabta iyo caawa kuwooda ugu xiisaha badan haddii aan ka soo qabto real madrid waxay la dheeli doontaa osasuna barcelonana waxay isarki doonaan caawa qaranada kooxda horyaalka horkacaysa ee atletic madrid ayaa la dheli doonta atletic bilbao real sociedana waxay aadi doontaa kooxda sevilla natiijooyinka ka soo baxa dhegaystayaal dib ayaan idinkala wadaagi doonaa hadduu rabiraal ka noqdo xubinta ciyaaraha waa naga duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a haatanna kaalimihii heesaha haddii aan jaleecno waxaan idiin soo qabannay codadka fanaaniinta axmed rasta iyo nasteexo indho heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta galabnimo xilliga geeska afrika inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
filo agtada